magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen urur ay leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ah oo lagu magacaabo isutega soomaalida mareykanka ee ganacsiga iyo xirfadlayaasha kaasoo ay ku bahoobeen dhalinyarada soomaaliyeed ee kasoo baxay jaamacadaha kala duwan ee wadanka mareykanka iyo weliba dalka canada wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascade ayaa haddaba la kulmay hibaad xuseen shariif oo ah guddoomiyaha ururkaasi iyo hinde maxamed cabdi oo ka mid ah guddiga maamulka ururkaasi haddii aan adiga kugu hormaro hibaad anigoo u imaan doona ururkiinan iyo waxaa loo aas-aasay iyo waxyaabaha aad doonaysaan aan ka bilaawno marka hore kulanka caawa halkan aad iskugu timaadeen oo dhalinyaro fara badan oo dadka waxbartay oo soomaaliyeed ay halkan iskugu yimaadeen ujeeddada kulankan iyo waxyaaba ad ka hadlayseen maxay ahayd ujeedada kulankani wuxuu ahaa inaan dadka usoo kordhino caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka ramadaankiibaaramadaan baa soo socda so waxaan rabnay dadka oo soomaaliyeed oo ku takhasusay maadooyinka caafimaadka public health iyo caafimaadka jirka inay wax noogu kordhiyaan aqoonsigooda waa garta hinda mar kale leeyahay waxaad doonaysaa inaad bulshada usoo bandhigtaan arrimaha caafimaadka dabcan waxaa soo dhowaanaysa bishii ramadaan sida ay hibaaqba xustay marka waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mida xanuunada ku dhaca dhimirka ma waxaad arkayseen soomaalida gobolka inuu dhibaato ay ka haysato xanuunada maskaxda ku dhaco kale ama dadka isla hadlayo kale bulshada kusoo badanay ma sidaas baad u doorateen wallaahi horta dad anaga anaga bas nama hayso ummadda dhan bay haysaa khaasatan anaga dadkeena way haysataa waxaan rabnay inaan kala hadalno dad badan baa jiro inay waxyaalahan ka wada hadlin maanta fursaddan waxay ahayd inay public isku imaadaan wax ka faa'iideenaan dadka hadda maanta noo khudbeynaya waa dad oo fiilkaas ku jiro oo ayaga maxay taa professionkooda yahay marka ayagaa rabnay inay shacabka la sheergareeyaan waxaan ay soo barteen iyo anagana ka faa'iidno dadka u casuumnay dadka professionalka bas maaha communitygana waan ka casuumnay so qof kasta meesha noo jooga maanta
waa garta hibaad badanaa waxaa gobolkan aad looga hadlaa in uu jiro waxa la yidhaahdo kala fogaansho inuu u dhaxeeyo dadka waxbarta ee soomaalida ah iyo dadkii caadiga aha ee soomaaliyeed iyagoo waaweyn wadankan soo galay oo dhallinyaradii waxbaratay ay noloshii maraykanka la qabsadeen isfahamdarana dhinacaasay ka jirto adinku marka ka ururkiina ahaan qorshaha maidinku jirtaa ka sokow inaad adinku samaysataan urur aad leedihiin inaad noqotaan buundadii isku xir lahayd dadkoodii iyo weliba aqoontii adinku aad barateen sababta ururkan loo aasaasay waa waxaad iminka sheegtay waxaa jirta dad badan oo soomaaliya wax badan ku takhasusay annagoo dhanna isma naqaano dad dhakhtariin baa joogo looyaro dad caafimaadka maskaxda wax badan maadooyin badan bartay horta waxaan rabnay intaan annagu intaan isku nimaadno isbaranno marka dambena communitigan usoo jeedino wax noloshooda caawisa so sababtaasaan iskugu soo ururnayba marka hinda waxa aad higsanaysaan oo aad doonaysaan inaad ku tallaabsataan mustaqbalka oo aad rabtaan inaad ka midho dhalisaan maxay horta waxa jirta waxaa waaye dadka oo magaaladan degan way kala fofog yihiin dadkii professionalka hal dhinac bay u duwan yihiin dadkii kale oo oo professionalka ahayn dhinac kale u duwan yihiin anaga waxaan doonaynaa dadka inaan isku wada keenno programkan iyo networkan waxaa loo furay platformkan waxaa loo furay si uu qof kasta ka faa'iidaysto dadkii isku keenno walaa qof waxbartay iyo qof waxbaranin kulligood waxaan rabnaa inaan isku keenno ay kala faa'iidaystaan dadkii way kala way kala dhumeen marka malis arko event in la aadama ogiye anaga waxaana waxayna waxaa waaye wax laga faa'iidaya dadka inaan usoo bandhigno ugu dambayntii hibaad haddii aan adiga ku weydiiyo dadka soomaaliyeed ururkiinan ku jira ma gobolkan minnesota oo keliya ah ayay joogaan mise gobollo kalena waa ay ka tirsan yihiin sidee u shaqaysaan xiriirkiina marka laga hadlayo xiriirkeenna iminka waxaa ku jira toban kun oo qof minnesoton kuma ekin waxaan ku egnahay maraykanka oo dhan maraykankaas goboladan ku egnahay waxaa weeyaan siyaaro toronto oo kanada ah ohaayo iyo annaga inaan guddiyaal kala furnaan rabnaa oo maraykanka meel kastay soomaali degto also waxaan joognaa australia guddigeen wuxuu ka biloobmay australia dan waxaan tegnay u a e iminkana britain great britain u k gana waa laga furay so waxaan rabnaa soomaalida adduunka joogo o dhan inaan isku xidhnaa inaan isku xidhnaano sidaan wax ugu tarno waddankeena iyo dadkeena meel kastay joogaan
hinda maxamed cabdi iyo weliba hibaad xuseen shariif oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool wadanka canada iyo weliba maraykanka ee xirfadlayaasha oo u warameeyey wariyaha v o eda magaalada minneabolis maxamuud mascade halkaad kala socoteenna waa v o a
aroor walba ku waabariisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysta v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysta barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysta v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com